barnaamijkan dhegeystayaasha idaacadda dalsan iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho beesha caalamku statementiga maalintii wiiginiga soo saareen oo special infoyga oo au foreign policyga aliskandar rondos iyo ninka soomaaliya u qaabilsan au-da positionkeedu wuu cad yahay madaxweynaha iyo prime ministerku inay wada shaqeeyaan waa inay wada shaqeeyaan roadmapka federaalka ah in dowladii goboleedka la dhiso in bangiyadii la dhiso in ciidamadii la dhiso way haystaan jadwalka new dealka oo la doonayo beesha caalamku meeshaday ka taagan tahay qofna uma hiilinayso waxay doonaysaa inaan dowladda la bedelin inaan guusiiro cusub la samayn inaan kelinka dhulka dowladnimo dib looga dhicin marka halkaasay taagan yihiin maraykanka iyo eaganna way ku raaceen marka madaxweynaha iyo baraamirka ku nog yihiin jawaabta beesha caalamka markuu mataqaana nicholas kenny hadalkiisuna hadal cad buu ahaa marka basishadaas wuu caadiyahay meelna uga tegi maayahay waa gartay waxaa jira rajo badan oo markii loo eego caalamka uu ka lahaa soomaaliya maadaama kumeel gaarkii laga baxay dowladdan federaalka ahna waxyaabo badan laga filayay marka rajadii beesha caalamka ee horumarinta soomaaliya ma la dhihi karaa isbedel baa ku imaan kara markii loo fiiriya khilaafkan hadda isbedel wuxuu imanayaa marka ay madaxda soomaalida madaxweynaha sharafta leh iyo prime ministerku marka ay iyagu ay hor istaagaan wixii adduunku la wanaag ah ee soomaali la rabay isbedel baa ka imanaya waxaa weye si aad la socotiin dadka dhegeystayaashana ha fahmaan madaxweynaha soomaaliya waa muwaadin soomaaliyeed isaga ayaa prime ministerka doortay prime ministerkii horena isaga ayaa bedelay cod baa loo qaaday hadda waktiga lagu heshiiyey oo heshiisku ku soo galay brussels new dealka waxay ahayd inuu dowladdii hore yarayd dowladdan uu badin doono wasiirada badin doono facilitiga uu badin doono marka hadda beesha caalamka waxay la yaaban tahay wasiir la bedelay sidee hawldan oo mustaqbalkii waddanka soomaaliyeed ah oo la rabay inuu guddigii mataqaana constitutionka guddigii federaalka wixii la dhiso maxaa keenay beesha caalamku la laaday marka beesha caalamku way dowladaha euda oo lacagta bixiya iyo mataqaana oo lacagta amazon bixiya beesha ka bixiya go-aankoodu wuu cadyahay dinaamisha go-aankoodu wuu cadyahay secretary go-aankoodu wuu cadyahay iyaga meelna iska bedeli maayaan marna diyaar uma aha in xukuumadda cus xukuumadda hadda uu prime minister cabdulla sheekh axmed iyo wasiiradiisu inay meesha ka tagaan marna diyaar iguma aha qoon kastay qaadato hawshaasay taagnaanaysaa dowladdan haddii ay noqoto inuu baarlamaanku uu sameeyo waxaa sharci waafaqsanayn waxay noqonaysaa inaan dib ugu noqono dowladda meelgaara
waa gartay marka bayaankii ka soo baxay nicholas kay waxaa qayb ka ahaa inuu dareemayo kala jiidjiidasho dhanka baarlamaanka ah oo xildhibaanada qaar uu sheegayay in mooshinno xukuumadda ka dhana iyo wax noocaasa la abaabulayo marka rajada maxaa la dhihi karaa hadda nicholas keny dadka waa nin oday ah oo mataqaana wakti badanna soomaalida ku lumiyey hadduu yidhaahdo cadaalad darro ha u samaynina laba muwaadin oo soomaaliyeed madaxweynaha qaranka iyo prime ministerku isagu uu soo doortay ha u kala eexanina oo yani dad musuqmaasuq ka dhaca maraykan musuqmaasuq kenya ka dhaca musuqmaa marka musuqmaasuqu ceeb maaha baarlamaanada adduunka iyo kuwa talyaaniga aragteen ee lixdanka sano dowladnimada dagaalka labatanka haystay musuqmaasuq haddii lagugu eedeeyo maaha in qof laga hadlay madaxweyne nigliska qofna muu caayin shaksi muu sheegin wuxuu yidhi dadka dowladda soomaaliya diidan dadka musuqmaasuqa waxay in al-shabaab yihiin oo mataqaana dowladda soomaaliya cadow badan bay leedahay markaas golaha baarlamaanka waxa ay si u jawaabeen ma ahayn si mataqaana mas-uuliya ku jirto hadduu adduunku kuu soo jeediyo ka fogaada waxyaalaha ilaya xuquuqda bini-aadamka ku dhibdhibka ku ah korabshanka dhibka ku ah cadaaladdarada ku ah xasan madaxweynaha sharafta waa muwaadin soomaaliyeed baraamis waa muwaadin soomaaliyeed ardaygu waa muwaadin soomaaliyeed hadday sharci isku qabtaan ama waa in la kala saaraa ama waa in sharciga loo sheega ee ma aha in la yidhaahdo waa lala caayo iyo mataqaana dowladnimada loo soo gashay iyo arrintaasi anigu warqadii xafiiska madaxweynaha ka soo baxday mas-uuliyad darra ka muuqatay laakiin baarlamaanku xaq buu u leeyahay sow maaha inuu iska difaaco haddii aynan jirin dhaliilaha uu muujinayo nicholas kay baarlamaanku baarlamaanku xaq buu u leeyahay haddii uu mataqaanaa nicholas kay uu yidhaahdo hebel iyo hebel iyo hebel iyo afayeenka baarlamaanka waxaa wada wuxuu ka hadlayay situatiinka soomaaliya ku jirto bangiga dhexal ogta wixii laga soo saaray gabadhii bangiga dhexal ogta wixii ka dhacay waxaad ogtahay dekedda xamar fadlan markabka cashuurta iyo daa fadlan wiilkan jaamacadda ugu dar fadlan mataqaana ninkan agaasimahayga dhig soomaaliya waad la socotay nin weliyaa tahay xaaladda waad la socotiin xaalad adag baa ku shaqaysiin corruptionku waxay ka mid tahay waxa loo diidin dowlad la-aanta marka baarlamaanka soomaaliya arrintaa way ku degdegeen ingiliiskayda waa nin nala soo shaqeeyey ingiriisku wuu noo celiyey shirar buu noo qabtay marka dowladaha soomaaliya inay soo dhoweyso waxaa ka mida turkiga waxaa ka waxaa ka mida britain waxaa ka mida kenya waxaa ka mida jabuuti waxaa ka mida etoobiya waxaa ka mida uganda waxaa ka mida uganda waa in dowladahaas aan dagaalka sokeey ku xasuusanaa gaar ahaan turkiga iyo ingiriiska aad bay noogu hiliyeen waa safaaradii ugu horeysay yurubiyan kamada ku xamar bay ahayd marka mas-uuliyad alla muujiyaan leeyahay siyaasiyiinta soomaaliyeed siyaasi talay haxayxayaynina hanaacayda waxaan la soconaa ra-iisul wasaaruhu isku shaandhayntii uu sameeyey in xiisaddu ayaad usii dhalisay madaxweynuhu uu ka soo horjeestay ra-iisul wasaaruhu mar kale isna bayaan kale uu soo saaro uu ku leeyahay wasaaradihii laysku bedelay waa inay sida ugu dhaqsiyaha badan wasiiradu xilalka ay u kala wareejiyaan welina wasiiradii isku shaandhaynta lagu sameeyey aad bay uga dhega adeegayaan xalku intuu ku jiraa hadda aad is leedahay adugu halku wuxuu ku jiraa marka hore annaga wixii naga qaldama haddaan soomaali nahay waxaa naga qalday madaxweynehena sharafteeda xasan sheekh maxamuud waa inuu ogaadaa inuu maandeedkii shacabka haysto waxa weeye waxay ahayd hadduu arko inay wax qaldan yihiin adduunyada dhaqanka dowladni waxa weeye dadku waa loo yeeraa waxay ahayd inuu u yeero prime ministerka inuu u yeero afhayaanka baarlamaanka inuu u yeero guddiga joogtada ee baarlamaanka inuu u yeero muxuu ahaa dad guddoomiyaha maxkamadda sare oo uu uu kala hadlo maxaa keenay in laisku bedelo xukuumadda oo si tiim baa loo shaqaynaya meeshani ma aha caruur yaryar dowladnimadu waxa weye waa dulqaad waxa weeye istiil madaxweynihiina waxaa u bannaan jaamin siyaasadeed waa inuu dulqaad muujiyaa waa inuu u yeeraa hay-adaha sharci dejintooda ay ugu horeysa maxkamadda sare ugu afhayeenka baarlamaanka guddiga joogtada ah prime ministerka iyo wasiiradu isnin yahay way ugu midaysan yihiin si wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha wasiirka gudaha waa inuu dadkii tiim ahaan loo tashtaa waya war maxaa naga qaldan war mataqaanaa carabinka way isqabtaan maxaa naga qaldan ee haddii dowladdii soomaaliya ay ku mashquusho saare cabdiqaadir lama taaban karo ee taasi waa godob soomaalida meel ugu dhigay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha sharafta leh xasan waa waxa weeye faarax waa la bedeli karaa faarax markii hore culays qaatay laba wasaarood buu qaatay super minister ula baxay wasiirka waxaan ahay wax kasta awooda aqliga bini-aadamka ma geli karto in wasaaradda cadaaladda wasaaradda federaalka wasaaradda federaalka waa ta ugu adag oo qabaa'iladu isku haystaan oo dhibaato ka taagan tahay waxay ahayd xafiiska madaxweynaha inuu tiinayaa wasaaraddaasi si gaar ahna u maamulayo wasaaradda federaalka in madaxweynuhu culays saare ahayd ee hadda hadduu saaxiibkii u dhiibtay laba wasaarood waa ma awoodo mana qaban karo dhibaato badan baana ka dhacday baraha minister ka saxsan in baasha qabuujiyo saas yani aqoontina labaatan afartan sana